الجنة بغير حساب أي ولا عذاب هذا هو الباب الثالث يا إخوان من كتاب التوحيد وبابكي صدحات وبابكي كوباد وحو كصاب سنة وجوب التوحيد وحقيقته بابكي لبعضنا فضل التوحيد baabkana wuxuu ku saabsan yahay taxqiiqu tawxiid baabun haadaa baabunkani baab weeye man xaqaqa tawxiida tawxiidka qofka xaqiijiyaa dakhala aljannata jannada wuxuu ku gelayaa bikayri xisaabin xisaab la-aan ayuu jannada ku gelaya marka waxaad soo qadaraysaa ay walaa cadaabin iyo cadaab la-aan yani xisaab iyo cadaab ka horeeya jannada midnaba isarki maayaane toos buu jannada u gelaya haddaba maa macnaa taxqiiqa tawxiid taxqiiqu tawxiid ikhwaani waxay ahlulcilmigu ku tacriifiyeen ama ku qeexeen inuu yahay takhliisuhu wa tasfiyatuhu min ashirki waalbidaci waalmacaasi waa in tawxiidkii laga saafigareeyo oo laga hufo laga ilaaliyo shirkiga iyo bidcooyinka iyo macaasida marka sida tawxiidka loo xaqiijinayaa waa in laga ilaaliyo almudaadaat waxyaabaha ka soo horjeeda waxyaabaha ka soo horjeedaana waxay u qaybsamayaan arrimo tawxiidkii baabiinaya sida shirkiga akbarka ah oo kale iyo waxyaabo naaqusinayo oo dhimaya waa sida bidaca iyo macaasida iyo shirkiga asqarka ah marka mubaadaadka iyo waxyaabaha ka soo horjeeda ama baabiinaya duminaya ama nuqsaaminaya in laga saafigareeyo laga ilaaliyo ayaa taxqiiqu tawxiid looga jeedaa arrintaasina waxay u baahan tahay cilmi arrimaha qofku u yeesho iyo camal inuu macnihii ku dhaqmo oo uu ku camal falo sidaa awgeed baa ashaykh sulaymaan ibnu cabdillaah taysiir alcasiis alxamiidka sharaxiisa la yidhaahdo marka uu sheegayo taxqiiqu tawxiid wuxuu odhanayaa macrifatuhu waliطilaacu calaa xaqiiqatihi waalqiyaamu bihi cilman wa camalan waa in la garto tawxiidkii xaqiiqadiisa la markaa taalacdo ee lagu qumo oo laga soo baxo cilmi ahaan iyo camal ahaanba loo toosiyo oo waxa weeyaan looga soo baxo waxaana ahlulcilmigu yidhaahdeen taxqiiqu tawxiid laba darajo ayuu leeyahay lahu darajataan daraja waa darajo markaa waajib ah darajana waa darajo markaa naafilo iyo mustaxab ah darajada waajibka ah ee taxqiiqu tawxiidu leeyahay waa in waxyaabaha aynu sheegnay ee ka soo horjeeda ee shirki ugu horeeyo ee bidac leh macaasi leh qofku uu iska ilaaliyo tawxiidkiisa uu ka ilaashado haddii mararka qaar sakaa'irta iyo dunuubta qaar ay ka dhacaanna uu si degdega uga soo noqdo oo uu uga toobad keeno darajadaasi waa waajib weeye darajada sunnada ahina waa inuu qofku waxa weeye qalbigiisa ka buuxiyo aliqbaal cala allah rabbigii oo uu qaabilo iyo xagga rabbigii inuu irkado iyo wax kastoo ilaahay ka soo hadha inuu qalbigiisa ka faaruqiyo uu ka saaro oo rabbigii jalla wacalaa maxabadiisa iyo cibaadadiisa iyo taacadiisa iyo ujihaysigiisa uu qalbigiisa ku camiro waaya haddii la isweydiiyo su-aaloo la yidhaahdo baabkan iyo kii hore maxay ku kala duwan yihiin jawaabtu waxay tahay baabkani waa kalmutamimi liladii qablahu dhammaystiroo kalea baabkii hore fadliga tawxiidka ku saabsanaa uu u yahay oo fadliga tawxiidka waxaa ka mid ah fadligan weyn ee qof kastoo caqli lahoo naftiisa u danaynayaa uu ku dadaalayo oo ah in tawxiidkii uu xaqiijiyo qofka tawxiidka xaqiijiyaana jannada ayuu ku gelayaa xisaab la-aan iyo cadaab la-aan marka fadligii waa dukhuulu ljannati bikayri xisaabin walaa cadaab muujibkii iyo wixii arrintaa waajibinaya ama keenayeyna waa taxqiiqu tawxiid tawxiidkii in la xaqiijiyo weeye ahlulcilmiga qaarna waxay idhaahdeen baabkaa hore iyo kan farqi yar baa u dhaxeeya oo baabkaa hore wuxuu ku saabsanaa qofka tawxiidun haya ee asalkii tawxiidka haya ase ahaatee macaasi wuxuun kala yimi ama kali ee ayuu ku saabsanaa oo waxaa laynoo soo caddeeyey inuu qofka caynkaasi jannada gelayo ama xagga horeba ha ka galo fadliga ilaahay ha ku galo ama ha kuba dambeeyo baabkana wuxuu ku saabsan yahay qofka tawxiidkiisu kaamilka yahay ee xataa macaasidaa iyo mukhaalafaadkaa ka fogaaday ee tawxiidkiisu innaba aanu waxa weeyaan ku sifaysnayn ama innaba wuxuun dhimaya ee aan ku darin ee tawxiidkii xaqiijiyey waana ka jannada xisaab la-aan iyo cadaab la-aan ku gelay qaala wuxuu uhi waqowli llaahi tacaala wamacnaa qowli llaahi tacaala buu baabu yahay ina ibraahiima nabi ibraahim calayhi asalaam kaana wuxuu ahaa ummatan imaam khayrka lagaga dayduu ahaa qaanitan lilaahi mid ilaahay ateecsan buu ahaa xaniifan mid toosan buu ahaa oo xagga rabbigii qaabilay walam yakun muu ahayn min almushrikiina gaaladana kamuu mid ahayn ilaahay jala wacalaa nebi ibraahim oo imaamu alxunafaa aha wa abulambiyaa wuxuu ku ammaanay sifaadkan aadka u qiimaha badan sifaadka aayaddan ay sheegtay waxaa uga horeeya kaana umma umma ayuu ahaa ummana waxaa looga jeedaa imaaman yuqtadaa bihi min alkhayr imaam khayrka lagaga dayda ayuu ahaa marka kelmadda umma macaanida ay qur-aanka ugu soo aroortay waxaa ka mida bimacna alimaam waana sida halkan ay ugu jirto laba macno horena waynu soo maray oo kelmadda umma ay qur-aanka ugu soo aroortay oo maxay kala ahaayeen yaa sheekh bimacna daa'ifa iyo iyo bimacna almilla labadaa waynu soo maray inaa wajadnaa abana calaa umma ay calaa milla kii saddexaadna waa kana qabso waa bimacna alimaam weeye sidaa awgeed baa kelmadda umma halkan imaam baa looga jeeda weliba waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen kelmadda umma iyo imaam farqibaa udhaxeeyo imaamka waxaa la idhaahdaa cid kastoo lagu daydo ama khayr ha lagaga daydo ama shar ha lagaga daydo sidaa awgeed baa kuwii khayrka lagaga dayanayana ilaahay aimu ku sheegay wajacalnaa minhum aimatan yahduuna biamrina lamaa sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun kuwii sharka lagaga dayanayeyna ilaahay aimuu ku sheegay wajacalnaahum aimatan yahduuna ila annaar markii fircoon iyo markaa qaadadiisii rabbi ka warramay jala wacala laakiin kelmadda umma iyadu waxay khaas ku tahay cidda khayrka lagaga dayday khaas ku tahay sooma aragtaan cidda khayrka lagaga daydo ayay iyadu khaas ku tahay oo cid kastoo lagu dayda lama yidha markaa ummad buu ahaa keligii khayrka iyo wanaagga lagaga daydo sifada labaadna waa qaanitan lilaahi ilaahay buu adeecsanaa oo qunuudku macaani badan buu qur-aanka ugu soo arooray halkan waxaa looga jeedaa ay kaana mudaawiman liaacati illaahi jala wacala ilaahay aacadiisa mid joogteeyo oo daa'imsan buu sifada saddexaad xaniifan buu ahaa ay muqbilan cala allahi mucridan can kulli maa siwaah mid ilaahayna qaabilay wax kastoo ilaahay ka soo hadhayna ka jeedsaday buu ahaa nebi ibraahim calayhi salaam waaya kelmadda xaniifka la ydhaahna sideedaba asal ahaan min alxanafi bay ka timi xanafkana carabtu waxay idhaahdaan qofka lugihiisu isku soo yar jeedjeedaan aynu inagu nidhaa wugduuleeya saacaduhiisu isu soo eegayaan ayay idhaahdaan lahu xanafun soomaad garan lowlaa xanafun fii rijlihi lamaa kaana min fityaanikum miluhu marka ilaahay xaggiisa ayuu qaabilay nebi ibraahim calayhi salaam cid kasta oo ka soo hadhayna waa ka jeedsaday weeyi walam yakun min almushrikiina gaaladana kamuu mid ahayn laa fii sikarihi walaa fii kibarihi yaraantiisii iyo weynaantiisii midnaba gaal ma noqonayo mushrik ifaad kale oo aayadanta kusii xigta ilaahay kusii ammaanayna way jiraan shaakiran liancumi ijtabaahu wahadaahu ilaa siraati mustaqiim marka haadihi alaaya alkariima halkeebay taxqiiqu tawxiidi naga tusinaysa maqsuudka had iyo jeer waa kaynu u jeedna inaynu fahno sharax dheer uma jeedno waxay naga tusinaysaa ikhwaani sifaadkan ilaahay uu ku sifeeyey nebi ibraahim calayhi salaam waxa weeyaan waxay tusinayaan annahu xaqaqa tawxiida yacnii tawxiidka sidii ugu heerka sarraysay inuu u xaqiijiyey ayay sifaadkani tusayaan weeye su-aal kale waxay tahay haddaynu aragno cid ilaahay qur-aanka ku ammaanayo ama rasuulkiisu calayhi salaatu wasalaam uu ammaanayo maxaynu ka faa'iidaysanaynaa jawaabtu waxay tahay waxaynu ka faa'iidaysanaynaa kow ciddaa inaynu jeclaanno ilaah iyo rasuulkiisu ammaaneen laba inaynu ku dayanno oo wanaaggaa iyo khayrkaa lagu ammaanay aynu kaga dayanno saddex cidda waddadaa maraysaa walow cid kooban oo yarba ha noqoto inaanay cidloonin oo ay weheshato dadkaa wanaagsan ee uga horreeyey haa ee ay raadkiisii hayso wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi waaladiina hum birabbihim laa yushrikuun alla suuradda laydhaha suuratu lmu'minuun aa dhexdeeda wuxuu ku sifeeyey dad wanaagsan mu'miniinta dheereeye ee khayrkiiyo wanaagga u dheereeyey jannadana gelaya sifaadka uu ku tilmaamay waxaa ka mid ahaa waladiina hum birabbihim laa yushrikuun waxaa ka horeysay ina aladiina hum min khashyati rabbihim mushfiquun waladiina hum biaayaati rabbihim yu'minuun waladiina hum birabbihim laa yushrikuun waladiina yu'tuuna maa aatow waquluubuhum wajilat anahum ilaa rabbihim raajicuun sifaadkaasaa rabbi ku sifeeyey walkaasuu yihi ulaaika yusaaricuuna fi lkhayraati wahum lahaa saabiquun نسأل الله سبحaaنه أن يجعلna من هؤuلاء والذiiنa kuwa weeye hم iyagu برabهم rabbigood laa يuشhرikuuna aan u شhariik yeelhayn ee inaba wax شhirka la dhaahdo aan ku sifaysnayn ee شhirkiga ka maran marka ilaahay wuxuu ku ammaanay dadkan wanaagsan بiسalaamatihim min الشhirki شhirkiga inay ka maran yihiin shirkigaana waxaa soo hoosgelaya bay ahlulcilmigu idhaahdeen kii sii weynaa kii sii yaraa kii khafiga ahaa ee qarsoonaa kii jeliga ahaa ee muuqday xataa macaasidii oo iyada qudheedu marka macnaha guud la eego noocyada shirkiga si u ah waxaasoo dhan bay ka nabadgaleen weeye mar hadday waxaa ka badbaadeenna dee waa dad tawxiidkii xaqiijiyey bay noqonayaan shirkiga ilaahay mar hadduu ka nafiyey dadkiisa oo tawxiidkii ah ayaa u sugan oo loo sugayaa garo marka shaahidka ama baabka say u tusinaysaa sidaas weeye ilaahay wuxuu ku ammaanay awliyadiisa iyo dadka wanaagsan inay shirkigii ka badbaadeen oo shirkigii iyo noocyadiisii iyo furuucdiisii dhammaan ay ka nabadgaleen taasina waxay tusinaysaa anahum xaqaqu tawxiid tawxiidkii inay xaqiijiyeen qaala wa can xuseyn bni cabdiraxmaani xuseyn ibnu cabdiraxmaan asulami abulhudayl alkuufi iqatun taabici buu ahaa xuseyn ibnu cabdiraxmaan asulami baa la odhan jiray abulhudayl taabici iqa buu ahaa qaala wuxuu uhi kuntu waxaan ahaa cinda saciid ibni jubayrin saciid ibnu jubayr alasadi alkuufi taabicigii la odhan jiray oo ardaydii waaweyneyd ibnu cabaas ka mid ahaa raggii tafsiirka ka xambaaray markii dambena xajaaj ibnu yuusuf ninkii la odhan jiray ee dhibta badnaa uu dilay sheekhaasaan ag joogay buu yidhi oo dadkii la fadhiya aan ka mid ahaa wa qaala wuxuu dabadeeta yidhi saciid ayukum kiineebaa raa arkay alkowkaba xidigii aladii kaasoo inqada dhacay albaarixata xalayto xidigii xalayta dhacay kiineebaa waxa weeyaan arkaayey xidiga waxaa looga jeedaa annajmu inqadana waa saqada macni dhacay albaarixana tana waa xalayta halkaynu ka nidhaahno oo waa awalu leylatin madat habeenkii u dambeeyey ee tegey yani aakhiru leylatin madat habeenkii u dambeeyey ee tegey baa albaarixa la ydhaahdaa waaya waa imaka habeennimaynu soo dhaafnay habeen baynu ka soo baxnay xalay baynu odhanaynaa laakiin intii xalayta ka horeysay ee habeenkii kasii horeeyey baa xalay ahaa xidiga dhacayna waxaa looga jeedaa waa xidigahan madaafiicda ilaahay jala wacalaa uga dhigay shayaadiinta ee shayaadiinta lagu gano wajacalnaaha rujuuman lishayaaiin xidiguna ma wada dhacaya bay ahlulcilmigu idhaahdeene falliidh ilaahay jalla wacalaa ugu talagalay baa ka falliidhmaya oo sida madfaca shayaadiinta ama jinkaa iskorkoraya loogu sii daynaya waasuu wa odhanaya sidaa awgeed baa qataada waxaa ka aroo ka soo aroortay ahlulcilmiga qaarna ay idhaahdeen waa way ka sugan tahay inuu yihi waxaana laga reebay markaa xidiguhu ay wa'da hayaan inaanu indhaha iyaga raacinno waana laga reebay sidee wa'daasi indhihii aanay ula tegin nuurkoodii ama aanay u waxyeelayn waana laga reebay buuli adiga jeer inaga laydhkan iyo waxaan ayna indha daraandariye ee marka meelaha belaalaydhkaan la joogo ama qofku habeenkii u fiirsada samada waa la arkaa iyagoo xidiguhu wa'da haya waxa weeye sidaa u yaacaya meelaha samada markaa xidigaa kiineebaa xalayta arkaayay buu yidhi fa qultu waxaan idhi ana anigaa iyo arkaay anaa arkaay intaa markuu yihi xuseyn ibnu cabdiraxmaan oo salafkii ka mid ahaa ayaa waxay la noqotay inaanu halkaa ku dayn waayo markuu yidhi anaa arkaayey waxa taasi ay tilmaamaysaa inuu soo jeeday wuxuu markaa is yidhi waxaa la ys odhan doonaa cibaado iyo khayr buu kusoo jeeday laba iyo tobankii xalay oo salaad buu taagnaa xaqiiqaduna sidaa may ahayne wax kale ayaa uu la soo jeeday taasuu markaa doonaya inuu caddeeyo uma qultu dabadeetana waxaa idhi amaa inii aniga miya amaadani halkaa halkan waa xarfu istiftaax oo bimacnaa alaa ah amaa inii aniga miyaa lama kun maan ahayn fii salaatin salaad kumaan sugnayn oo salaad kumaan jirin oo sababtaan usoo jeeday may ahayn salaad walaakinii ha yeeshee aniga ludiqtu waa lay qaniinay ladqiguna yani ladaqatu dawaatu sumuum weeye waxyaabaha sunta leh sida hangaralaha iyo goodaatada iyo maska iyo waxyaabaha sunta leh ayaa qaniinay weeye waa lay qaniinay qaala wuxuu ihi famaadaa sanacta oo maxaad samaysay dabadeetana markii lagu qaniinay qultu waxaan irtaqaytu tuf baan dalbay lafdiga muslimka waxaa ku soo arooray istarqaytu istarqaytu ay alabtu man yarqiyani cid igu tufta ayaan dalbay ka ciddii a qur-aan igu akhriyayo waa la qaninayay waa tahay tanina waa la macno un istarqaytu iyo irtaqaytu istifcaal iyo ifticaal weeyaanoo waa isku macnuun bay noqonayaa qaala wuxuu ihi famaa xamalaka calaa daalika arrinkaa maxaa kugu kalifay inaad tidhaahdo kaalay cid qur-aan igu akhrida aada markaa dalabto halkaa waxaa laga qaadanayaa in madaahibta iyo qofku waxa uu ku tego ama la yimaado daliilka la weydiin karo salafka caadadooduna saasay ahayd masaladaa maxaad u xujaysatay maxaa kuugu daliila kelmaddan ma daliilla waa wax adag ma fududa ma fahante waata ragga kale reebaysa dad badan baa waxay u dadaalayaan oo ay markaa u xusulduubayaan oo hariyo habeenba ay wadaan oo ay weliba diin ka dhigayaan haddii lagu idhaha ma daliil aan soo roganayn markaa salafku way isweydiin kari jireen maxaa kuugu daliila xaggeed ka keentay maxaad u cuskatay ninkana dee waa nin sheekha qultu waxaa idhi xadiidun xadiid baa markaa igu xambaaray xadiidkaasoo xadaanaahu uu noo sheegay ashacbiyu shacbi uu noo sheegay shacbina waa taabici kale isaguna magaciisana waxaa la odhan jiray caamir ibnu sharaaxiil alhamadaani oo taabiciintii waaweynaa culimadii buu ku jiray waaweyneyda taabiciinta xadiid shacbi noo sheegay ayaa igu kalifay sanadkiisuu tirsanayaa garo qaala wuxuu uhi wamaa xadaakum oo muxuu idin sheegay idinku xadiiay qultu waxaa ihi xadaanaa can buraydata bni lxusaybi saxaabigii la odhan jiray burayda ibnu lxusayn wuxuu nooga sheegay annahu qaala inuu yidhi laa ruqyata annahu nabigu calayhi salaatu wasalaam qaala inuu yidhi laa ruqyata tuf ma jiro ilaa min caynin aw xumatin ilaa min caynin cawri in la yskaga akhriyo mooyaane aw xumatin ama qaniyo in la yskaga akhriyo maahaane markaa xadiidka intaasi suurada imaka inoo taalla ama daahirka hadalka marka la eego waa calaa suurati mawquuf oo inuu hadalkii burayda ibnu xusayb yahay oo kalea la moodaa burayda yidhi laa ruqyata ilaa min caynin aw xumatin laakiin xadiidku isagoo marfuucana wuu asaxay intaasi macnii laa ruqyata ilaa min caynin aw xumatin rasuulka calayhi salaatu wasalaam way ka asaxday oo siyaaqa saxiixa muslimka ku yaalla qudhiisa waxaa ku jira qaraa-in iyo waxyaaba tusaaya in xadiidka lasoo ikhtisaariyo ama lasoo gaabiyo hadalkana hadalkii rasuulka uu yahay waay si cadna waabay usoo aroortay iyada oo xadiidka burayda ibnulxusayb saxaabigu uu rasuulka u rafcinaayo kadalika waxaa kaloo uu ka wariyey xuseyn ibnu cabdiraxmaan saxaabi kale oo cimraan ibnu xuseynana uu ka wariyey xadiidkan laa ruqyata ilaa min caynin aw xuma sidaa awgeed marka uu cimraan ka wariyey iyo marka uu ka wariyey burayda mar walba dee shacbi baa udhaxeeyee iyo maa xoog badan labaduba waa saxiix sida alxaafid ibnu xajar iyo ay doorteen labadaba uu ka asaxay sidaa awgeed labadaba in laga qaatay xadiidka wax diidayaa ma jiro marka intan laa ruqyata ilaa min caynin aw xumatin way asaxday saxa marfuucan wa mawquufan iyadoo marfuucana imaamu axmed iyo keyrkiibaa wariyey haddaba halkan ishkaal yaroo macalimiintana a ka maqataa in badan ka maqashaan ayaa jira ahlulcilmiguna ay shuruuxda ku sheegaan ishkaalkaasi wuxuu yahay tufka dee xanuun oo dhan waa la yskaga akhrii karaa qur-aanka iyo ducooyinka rasuulka ka soo arooray calayhi salaatu wasalaam halkanna laba arrin unbaa la sheegay soo maha maxay kale yihiin cayntii iyo xumadii aye markaama labadaasunbuu ku khaas yahay jawaabtu waxay tahay maya xanuun oo dhan baa la yskaga akhriya karaa haddaa macnaha xadiidku waa maxay xadiidka macnihiisu ahlulcilmigu waxay dhaha waa min baabi tawkiid lalxasr yani adkaynun baa looga jeedaa xasrin loogama jeedo loogama jeedo labadaa xanuunoo keliya in tufku ku bannaan yahay ee adkaynun baa looga jeedaa waxaa la leeyahay labadaa xanuun ayuu ku sii fiican yahay tufku labadaasuu waxtar ku sii yahay sidaa awgeed baa alimaam alkhaaabiyu caalimkii la odhan jiray wuxuu ahaa shaaficiyu lmadhab kutubtiisa waxaa ka mid ah macaalim sunan oo uu tirmidiga ku sharaxay waxaan leeyahay abu daawuudka uu ku sharaxay sunanka abi daawuudka wuxuu yidhaahdaa macnuhu waxa weeye ay laa ruqyata ashfaa wa awlaa min ruqyati alcayni waalxuma macnii ma jiro tuf ka bogsiinog oo ka anfaciyo waxtar badan oo ka wanaagsan tufka cawrida iyo qaniyada la yskaga akriyo sooma aragtaan sidaa awgeed baa tufku labadaa xaniin buu kusii wanaagsan qof baa la cawriye caynta waxaa looga jeedaa waa waxaanaynu cawrida inagu nidhaahno waa la ileeyey ma maqasha ama waa la cawriye waxaa looga jeedaa isaabat lcayni hayrahu bicaynih qofku inuu qof cawriyo dadkuna cawrida way kala leeyihiinoo dadka qaar baa jira wax cawriyaa jira moogta oo dabeicadda caynkaas iyo dhaqankaa leh ayaa jira ma garata qaarna weligood hadday si kasta ugu maroojiyaan waxba ku yeeli maayaan qaarna hadday sidaa u eegaanba way kusoo legdayaan soomaalidu waxay dhahdaan qumay bay dhahdaan qofka wax cawriye ee cawridiisu ay kacdo qumay bay idhahdaan marka marka qofka haddii la ileeyo waa in qur-aan lagu akriyo adkaarta rasuulka ka soo aroortay calayhi salaatu wasalaam iyo waa in lagu akriyo aad baanay waxtar ugu tahay xadiid badan baana kusoo aroortay oo hadda aynaan maaragtay inaynu raacraacna u jeedin siyaabo kaloo lagu daweeyaana way jirtaayoo qofkii ileeye haddii la garto in la idhaha soo weysayso meelahaagaa hoose ee iyo meelaha jidhkaaga qaar soo maydh tana biyaha weel loo dhigo deetna la cabsiiyo qofkii la ileeyey cabe haddaba laguna rursheeyo lagu shushubo sidaasna waxa weeye iyaduna way sugan tahay oo waa loo daweyn karaa kadalika qaniyadu qof baa la qaniinay waxyaabaha suntalaa ku dhuftay qur-aanka waa in lala gaadha iyo ruqyada saxaabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam qaar ka midaa soo maray beri qolo wagaasay martiyeenoo kolkaasay martigelin waayeen isla markiiba ilaaha idankii wuxuunbaa la qaniinay odaygoodii ama caaqiilkoodii ayuunbaa bahalqaniye baalhoose waa kuwaa ku soo yaacay waryaaleh war odayga iyagiibaa la qaniineye cid wax ku tufaysaa ma idinku jirtaa kii saxaabiya idhahaaye haa way nagu jirtaaye laakiin waanu idin martinoo dabadeeta waana martigelin weydeene ilaa ajuuriye mushqaayad noo jartaan laanaanaan idinku tufahayn ya calaa kulli xaal dabeed sidii bay isku afkarteenoo faatixadunbuu ku akhriyay shaahidku waxa weeye mar alla markuu faatixadii saa ugu akhriyey fa kaanamaa nushita min ciqaal sidii oo dabar laga jaray oo kale ayuunbuu fay markiiba se idhaahaya keena haddaba ajuuradii waa sayxayn alihay soo siiyey way iska soo kaxaysta de waa kuwii rasuulka ula yimi calayhi salaatu wasalaam yihi ilaa aynu rasuulka weydiino ma cunayno horta ukaadiya akii rasuulku kulahaa calayhi salaatu wasalaam wamaa yudriika annaha ruqya faatixadu inay ruqyatan iyo yaa ku ogeysiiyey waar qaybsadoona barhkayga ii keen alig qaala wuxuu yihi dabadeeta saciid ibnu jubayr qad axsana man intahaa ilaa maa samica qad axsana wuu wanaag sameeyey man intahaa qofka ku eegaaday ilaa maa samica wixii uu maqlay qofka ku eegaaday wuu wanaag sameeyey markaa wuu u bogay dee markuu xadiidkiisii iyo daliilkiisii keensaday wuu u bogay taasina waxay inoo sheegaysaa salafka qiimahooda iyo erabtoodu siday ahayd iyo markaa wanaagoodu siduu ahaa oo xadiid buu cuskaday isla markaa isaguu daliishaday wuu ka aqbalay waanu ku ammaanay weliba oo wuxuu u sheegay wixii soo gaadhay ee cilmiga uu maqlay qofkii ku dhaqmay ee ku eegaaday inuu wanaagsanaaday waxa taa ka duwan qofka jahli iska camal falaayo waxaanu garanahayn ku camalfalaya ilaahay ugu dhowaanayo dee laga aqbali maayo waxaa kaloo ka duwan qofka cilmigii uu garanayo ee uu soo gaadhay khilaafaya aan ku camalfalayna iska gees maraya a labada mid waliba waa aim dambiila weeye waxaan u tilmaamayaa arrinkan uu sameeyey inuu yahay dee arrin jaa-isahoo u bannaan qofku marka la qaniino ama uu xanuunsado inuu waxa weeyaan cid yidhaahdo kaalay qur-aanigu akhri dee waa arrin markaa asalkeedu uu jaa-is yahay oo bannaan oo muxaram aan ahayn laakiin sidaynu arki doonno waa mid laga sii fiican yahay waa laga fiican yahay marka wuxuu u sheegayaa saciid ibnu jubayr in arrinkaasi uu fiican yahay jaa-is iyo mubaaxna uu yahay hase ahaatee mid kasii fiicani uu jiro markaa sidii kasii fiicnayd buu u cadaynaya walaakin ha yeeshee xadaana bnu cabaasin cabdilaahi bnu cabaas baa waxa uu nooga sheegay can nabiyi nabiga sala allahu alayhi wasalam anahu nabigu qaala inuu yihi curidat calaya lumamu ummadaha ayaa laysoo bandhigay ummadaha ayaa laysoo bandhigay baa rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam halkaa loogu soo bandhigayna waynu masaa'ilkaynu ku gaadhi wara-aytu nabiya nabiga ayaan arkay wa macahu ay la socoto alrahdu kooxi ay la socoto wara-aytu waxaan arkay annabiya nebi baan arkay oo wa macahu rahdu kooxi la socoto saxiixa muslimka oo siyaaqani uu kusugan yahay aruhayd baa ku taala aruhayd taskiiru rahdin rahdinoo la taskiiriya aruhayd baa ku taala rahdiguna sida alimaamu nawowiyi uu sheegay waa aljamacatu duuna alcashara kooxda markaa tobanka ka yar baa laydha markaa nebi dhan oo ilaahay diray oo wax toban ka yari ay raaceen baa lay tusay wanabiya nebi kalena waan arkay oo macahu rajulu nin uu la socdo warajulaani ay aw irajulaani ama laba nin ay la socdaan yani nebi kalena waa lay tusay oo hal nin uu raacay iyo mid laba ay raacday marka wowdu sida daahirka ah waa bimacnaa aw weeye wanabiya nebi kalena waan arkay oo walaysa macahu axadun cidiba aanay raacin cid alla cid raacdayba aanay jirin taasi waxay daliilu tahayba ahlulcilmigu idhaahdeen qilatu man istajaaba lilambiyaa cidda ambiyada rumaysay ee raacday mar walba sida ay u yar tahay iyo dadka badidoodu inay had iyo jeer lunsan yihiin sida qur-aankana rabbi ku sheegayo iyo waxaa loo yaqaano karada iyo badnaantu inaanay xaqa daliilu ahayn ha badnaantu xaqa daliiluma aha oo ma tusayso oo xaqa laguma garto dad fara badan fara badan oo u rixinaya ama maaragtay raacsan xaqa saasoo kale laguma garto cibaadada iyo khushuucda ay muujinayaan dadka sheeganaya ahaatee xaqa waxaa lagu gartaa daliilkiisa soo ma aragti nin keliya hadduu halkaa istaago ummadda inta kaloo dhamina ay meel istaagto oo ninkaasi daliilka uu hayo xaqi ninkaa keliya ayaa hayo weeye aljamaacatu maa waafaqa alxaqa wain kunta waxdaka waxaa saxaabada qaar ay yidhaahdeen sida ibnu mascuud iyo ka sugnaatay jamaacadu waa cidda xaqa waafaqda keligaa haddaad doonto aad ahaati qaala wuxuu ihi id rufica lii sawaadun cadiimun waxaad moodaa inay wax qadara yihiin oo waxaa lasoo qadarayaa ay baynamaa ana kadalika iyadoo sidaa aan ahay id rufica lii waxaa laysoo kor yeelay sawaadun humaag iyo madow cadiimun weyn mututuul iyo humaag weyn oo markaa bidhaamaya ayaa lay tusay fa danantu waxaan rajeeyey annahum iyagu ummatii ummadaydi inay yihiin baan u maleeyo macnii saasaan rajeeyey waxaan alleela ummadaa badan mala waa taadi fa qiila lii waxaa laygu yihi haadaakani muusa muuse weeye iyo wa qowmuhu qoomkiisii macnii dadkii rumeeyey ee raacay inay fara badnaayeen dadka nebi muuse raacay baa halkaana laga qaadanaya fanadartu haddana waan eegay faidaa huwa sawaadun cadiimun saxiixaynka waxaa ku soo aroortay walaakin indur ila lufiqi baa la yidhi jihadan kala eeg ha jihadan eeg fanadartu waan eegay faidaa huwa sawaadun cadiimun waaba humaa kale oo weyn oo kii hore aada iyo aada uga weyn faqiila lii waxaa laygu yihi haadihii tani ummatuka ummadaadii weeye wa macahum waxaana wehelinaya wa macahum ay wa fiihim waxa ku jiraa sabcuuna alfan toddobaatan kun oo yadkhuluuna aljannata jannada ku galaaya bikayri xisaabin walaa cadaab xisaab la-aan iyo cadaab la-aan iyagoon xisaabna arag cadaabna arag jannada galaayo dala qoranay toddobaatankaa kun baa ku jira xadiidku halka uu ka waafaqsan yahay baabka waa bartaa weeye kuwana waxa ay ku mutaysteen jannada inay ku galaan bikayri xisaabin walaa cadaabin lanahum xaqaquu tawxiid waa da tawxiidka xaqiijiye oo sifaadka soo socda ku sifoobay waxaa xadiid kale oo markaa sugan ku soo aroortay imaamu axmed iyo ay wariyeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu rabbigii baryey oo weydiistay tiradan inuu usii kordhiyo markaasaa ilaahay uu ka ajiibay tiradiina uu kordhiyey toddobaatankaa kun ku walba meeshiisa wuxuu ugu kordhiyey toddobaatan kun oo kale ayuu ugu kordhiyey sooma aragtaan tiradu markaa misay noqonaysaa waa la soo saari karaa waa malaayiin weeye tiro aada iyo aada u badan ayay noqonaysa waaya tiro aada iyo aada u fara badan ayay noqonaysa markaa fadliga ummaddan iyo qiimaheeda ayaa taasi aynoo tilmaamaysa sheekhuna wuu sharaxi doonaa masaa'ilkaynu kaga dhargi uma dabadeetana nahada rasuulku waa hinqaday macnii qaama wuu kacay weeye fadakhala wuxuu galay mansilahu gurigiisa ayuu galay markuu xadiidkaa sheegay fakhaada naasu dadku waxa ay dhuunbadeen fii ulaaika kuwaasi jannada ku galaya xisaab la-aan iyo cadaab la-aan ayay dhuunbadeen oo arrinkooda ay aada u falanqeeyeen oo ay fallamagureen fa qaala bacduhum barhkood baa waxay idhaahdeen falacallahum waxaa laga yaabaa aladiina kuwiina yihiin saxiibuu la saaxiibay rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam macnii asuxba alkhaasa ee beri hore rumeeyey in badan rasuulka la socday ee la hijrooday ee ee dhibaatooyinka badan lasoo maray wa qaala bacduhum barhkoodna waxay idhaahdeen falacallahum waxaa laga yaaba aladiina kuwa inay yihiin wuliduu lagu dhalay filislaami islaamka oo falam yushrikuu bilaahi shay-an ilaahay aan shaynaba u shariik yeelin xaqiisa ilaahay cid kale aan la wadaajin wadakaruu waxay sheeg sheegeen ashyaaa waxyaabay sheeg sheegeenoo qaarba waxbay idhaaheen mala waa kuwa mala waa kuwa mala waa kuwa taana waxaa laga qaadanayaa laba masale labadaba koow cilmiga in lagu maaragtay doodi karo oo laysku celcelin karo si xaqiiqada iyo halka maaragtay xaqa loo gaadho soo maaragtay waa ardaydu masaa'ilka markay isweydiinayan waa sida miyaan kaa loo daliishan karin miyaan sidan loo odhan karin laakiin waxaa markaa muhiimahuun in marka dambe sida saxda ah la ogaado ama ardaydu ha ku baraarugaan ama dee maaragtay macallinkaba ha la weydiiye in sida saxdaa marka dambe waxa weeye la ogaado waxaa kaloo laga qaadanayaa saxaabadu siday khayrka ugu dadaalayeen maxay u baarhbaarhayaan waxay u baarhbaarhayaan inay ogaadaan bal kuwani sifaadka yeesheen ay darajadaa ku gaadheen dabadeetana ay la yimaadaan soo maqlibaysaan saxaabadu sideenna may ahayn markaad aada u dabagasho may ahayn sideenna markay maqlaan fadli rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka soo arooray ama uu fadli sheego waxay ku dadaali jireen inay ku camal falaan si ay u helaan waxaa rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam haakada kaanuu fakharaja calayhim rasuulullahi rasuulka ilaahay baa ku soo baxay sala allahu calayhi wasalama faahbaruuhu warkii bay u sheegeen faqaala wuxuu uhi hum aladiina hum iyagu aladiina kuwa weey laa yastarquuna aan tufka dalbahayn walaa yaktawuuna isla markaana aan isgubahayn ama maaragtay aan gubitaan dalbahayn walaa yatatayaruuna waxna aan baasaysanahayn wa calaa rabbihim rabbigoodin korkiisana yatawakaluuna tala saaranay kuwaa weey laa yastarquuna tufka ma dalbaan tufka ma dalbaan markaa tufka in la dalbo laydhaa kaale qur-aanigu akhri waataynu ka soo warramaynaye xaaraan maaha laakiin waa makruuho waa laga fiican yahi soo ma aragtid oo saddex arrin midnaba karaaha kuma jirto kow qofku inuu isagu isku akhriyo qof kale inuu ku akhriyo in qofaanu ka dalban uu isaga ku akhriyo intaa midnaba dhibaata kuma jirto intubana rasuulka calayhi salaatu wasalaam way ka sugnaadeen isagoo ahaa dadka tawxiidka xaqiijiye kii ugu sarreeyey intuba way ka sugnaadeen inuu qur-aan isku akhriyey inuu cid kale ku akhriyey in isaga lagu akhriyey oo caaisho iyo ehelkiis iyo saxaabadu ay ku akhriyeen jibriil ku akhriyey intuba isu waxaa soo hadhay qodobka afraad oo ah qofku marka uu xanuunsado inuu dhaha kaalay hebelow ama ciddaasay qur-aan igu akhriya qodobkaa qudhiisu xaaraan ma aha waa jaa-is laakiin waa laga fiicayo waa makruuh ma fahanteen sababtu makruuha u noqdayna waxay ahlulcilmigu yidhahdeen waxaa ka mid a liana fiihi iltifaatu lqalbi ilaa hayr illaah qalbigii oo ilaa cid kale oon ilaahay ahayn markaa u yar jeedsanaya ama daymoonaya ku sugan soo ma aragtid oo isagoo xaaladaa uu dhiban yahay qofkii uu xanuunsanaayo qalbigii oo cid kale u yar jeedsanaya ciddaa dee wax ku akhraysa ma garanaysa qalbiguna mar walba inuu xagga rabbigii eego oo isaga waxa weeyaan rajeeyo oo uu toosnaado ayaa dee laga doonaya waay riwaayadda saxiixaynku markaa waa sidaa laa yastarqun wey waxaa jira lafdi muslimka ku dhacay oo odhanaya laa yarquun hum aladiina laa yarquun laa yarquun oo kuwa aan cidna markaa waxba ku tufin bay noqonaysa ma fahanta arrinta caynkaasina lafdiga noocaasina waxay ahlulcilmigu idhaahdeen waa shaadun sanadan wa matnan matni ahaan iyo sanad ahaanba waa shaad oo sanad ahaan waxaa la gaar noqday saciid ibnu mansuur caalimkii la odhan jiray ayaa la gaar noqday ya oo raggii ardayda ay wada ahaayeen ee ay wada isku sheekha ahaayeen may sheegin isagunbaa sheegay sheekhiisaa uu ka qaatay hushaym la odhan jiray kuway isku ardayda sii ahaayeen ay wax wada qaateenna iyaguna may sheegin sano marka loo kaco saxaabigan ibnu cabaas way saxaabadii kale ee xadiidka wariso abu hurayra uu ka mid yahay oo cimraan ibnu xuseyn uu ka mid yahay oo ibnu mascuud uu ka mid yahayna may sheegin ninkaasunbaa wax sheegay lahayaa lafdiga sidaa awgeed waa shaad wey sanada matni ahaanna waa shaadoo laa yarquun dee sax maaha waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam dadka qur-aanka waa ku akhrii jir soo ma aragtid dadka hee waa ku akhrii jir jibriilo wuu yimi oo wuu ku akhriy saxaabadiisu way ku akhrii jireen marka laa yastarquun riwaayadda saxiixaynka iyo keyrkiiba ku soo aroortay waa laa yastarquun tufka ma dalbaan tufka in la dalba unbaa markaa arrintaasumaa makruuh walaa yaktawuuna ismana gubaan oo cid kale inay gubto kama dalbaan isgubistana kolka lasoo ururiyo axaadiid baa kusoo aroortay kala duwan sida ibnulqayim iyo ay tilmaameen kolka lasoo ururiyo isgubistu waa jaa-is weeye weliba waa dawo dawaa rasuulku ku sheegay calayhi salaatu wasalaam hase ahaatee iyada qudheeda waa laga fiican yahay waa laga hee fiican yahay iyada qudheeda waa makruuhu marka la isgubayana waxaa shardiga ciddaa qofka gubaysaa inay dee waxaan garanayso ay tahay cid garanaysa oo wixii aqoonu leh walaa yatatayaruun waxna ma baasaystaan baasaysuguna waxa weeye waa in waxaan khayr daliil loo hayn inuu khayr leeyahay khayr laga aamino ama waxaan daliil loo hayn inuu shar leeyahay shar laga aaminaa baasaysiga ladha in wakti la baasaysto ama xayawaan la baasaysto ama waxa weeyaan markaa wax kale la baasaysto waana min caqaaid aljaahiliya baab gaaraanu inoogu iman doonaa waa muxaram bale waa shirki baa rasuulku ku sheegay calayhi salaatu wasalaam baasaysiga wa calaa rabbihim yatawakaluuna rabbigoodna tala saaranaya oo waxyaabaha ay ka tegeen sida inay tufka dalbaanoo makruuha iyo inay isgubaanoo iyaduna makruuha iyo inay wax baasaystaan oo iyadu muxarama arrimaha ay ka tegeen waxa sal o ah tawakulkooda iyo tala saarashadooda ilaahay ay cuskadeen baa xoog leh oo awood leh marka waxyaabaha inay ka fogaadeen waa furuucdii tawakulka weeye iyo qalbigooda sida tawakulku xoog uugu leeyahay ma garata arrimahaasina waxay muujinayaan inay tawxiidka xaqiijiyeen muxaramaadkiina way ka tegeen makruuhaadkiina xataa way ka tegeen faqaama waxaa istaagay cukaashatu bnu mixsanin saxaabigii la odhan jiray cukaasha ibnu mixsan ibnu xurthaan alasadi kaana min asaabiqiina ila alislaam saxaabadii soo hijrootay buu ku jira beder wuu xaadiray markii dambena xuruubtii xuruubu ridda isagoo khaalid ibnu waliid la dagaalamaya ka garab dagaalamaya ciidanku macni watay ayaa istishaado u shahaado qaatay oo markaa la dilay markaas saxaabigaasaa dabadeeta istaagay qaala wuxu uhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahu idcu llaha ilaaha ii bari an yajcalanii minhum kuwa inuu iga yeelo iga mid yeelo uu igu dara ku ah ilaahay ii weydii qofka faadilka ah ee wanaagsan in la odhan kara ilaaha inoo bari ayaa halkaa laga qaatay qaala wuxuu rasuulku uhi anta minhum ka mid baa tahay adigu riwaayad kaleo bukhaarigu wariyena waxaa ku soo aroortay allaahuma jcalhu minhum ilaahay oo ka mid yeel inuu macnii rasuulku u duceeyey calayhi salaatu wasalaam marka lafdigan taasi waxay tilmaamaysaa lafdigan inoo yaallay anta minhum inuu yahay khabarun yuraadu bihi ducaa waa khabar laakiin ducaa looga jeedo anta minhum yani ilaahay oo ku dar oo kuwaa ka mid yeel nooc ka mida noocyada shafaacadana loo dariishaday uma qaama dabadeetana waxa istaageen rajulu nin baa istaagay ninkaasoo aakharu kale qaala wuxu uhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay udcu llah ilaahay anigana ii bari an yajcalanii minhum kuwa inuu igu daro ana ilaahay ii bari waqaala wuxuu rasuulku uhi sabaqaka biha cukaasha cukaasha kaaga dheereeyey sabaqaka waxa kaaga dheereeyey bihaa arintaa aad dalbanaysa cukaashatu cukaasha kaaga dheereeyey waa iska xidhay rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka ahlulcilmigu markaa sababta rasuulku isagana uu ugu ducayn waayey way isku khilaafaanoo qaar waxay idhaahdeen markaa munaafiq buu ahaa laakiin taasi sax ma aha waayo saxaabada asal waxa waa inaanay munaafiqiin ahayn waata kale eh saxaabigu hamiga intaa leegba munaafiqu hamiga intaa leegba ma xambaarsana ma fahamti hamiga intaa leeg oo ah inuu jannada ku gala biqayri xisaabin walaa cadaab munaafiqu waxa weeye maba xambaarsanaba hase ahaatee waxaad moodaa sababta rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaa waxa weeye ugu diiday waa yani albaab ku xidhaayay oo si aan waxa weeye dabada laysu qabsanoo kolba qof aanu u kicin kolba qof aanu odhan ana ii bari ana ii bari ana ii bari deetana kolka dambe aanay usoo gelin cidaan darajadan gaadhini yaa ilan waa darajo dad gaaraa gaadhe ayaa rasuulku albaabkaa uu xidhay calayhi salaatu wasalaam sidaa wanaagsan un baanu ula hadlay sabaqaka biha cukaasha bis qaala wuxuu ihi fiihi masaa'ilu baabkan masalooyin baa ku sugan alulaa masalada hore waxa weeye macrifatu maraatib اnnaasi fi tawxiid waa garashada la garanaayo maraatib اnnaasi dadku darajaadka ay ugu qeybsamaan fi tawxiidi tawxiidka dhexdiisa yani iyagoo dadku wada ahlu tawxiida haddana isku darajo maaha isku darajo maaha dadka qaar baa muwaxidiina laakiin dee laga yaabaa bidac iyo macaasi ama shirkigii asqarka ahaa inay wax la yimaadeen ma fahante sidaa awgeed baa bar muwaxidiinta ka midii naartay gelaya inkastoo marka dambe laga soo saarayo inay ku waarahay waxaa kaloo ahlu tawxiidkii ka mid a dad dee tawxiidkii xaqiijiyey oo jannada ku gelaya bikayri xisaabin walaa cadaab athaaniya masalada labaad maa macnaa taxqiiqi xaqiijinta la xaqiijiyo macnihiisu waa maxay waynu soo maray oo xaqiijintiisu waxa weeye waa takhliisuhu min ashirki wamaa duunah in laga saafeeyo laga ilaaliyo weeye shirkiga iyo macaasida kale ee ka sokaysa lana barto oo cilmi loo yeesho tawxiidkii iyo wixii kasoo horjeeday laguna camal falo athaalia masalada saddexaad hanaauhu waa ammaanta ilaahay uu ku ammaanay subxaanahu iy calaa ibraahima nabi ibraahim wuxuu ku ammaanay bikownihii ahaantu ahaa lam yakun min almushrikiina gaalada midaan ka mid ahayn gaalada kama mid ahayn laa fii siqarihi walaa fii kibarihi yaraantiisii iyo weynaantiisii sida raasiba uu sheegay midnaba kama mid ahayn beri buu ka ahaa beri ayuu ka ahaa waana arrinta waajibka ku ah qof kastoo muslima mushrikiinta iyo gaalada inuu beri ka noqdo oo uu beri ka ahaad uu ka fogaado oo aanu sawaadkooda badin oo aanu dhex joog joogin oo iskaga durko araabica masalada afraad hanaauhu waa ammaantu ilaahay ku ammaanay macnii markaa taasina waxay tilmaamaysaa tawxiidka xaqiijintiisa heerkii ugu sarreeyey inuu ka taagnaa nabi ibraahim araabica hanaauhu waa ammaantu ilaahay ku ammaanay alaa ammaantu ilaahay ammaanay weey calaa saadaati lawliyaai sayidiyaalkii awliyada awliyada ilaahi iyo dadka rabbigooda adeecay kuwa ugu sii seerka sareeya ilaahay wuxuu ku ammaanay bisalaamatihim min ashirki badqabka ay ka badqabaan ay ka badbaadeen shirkiga waxa loo yaqaan kiisa weyn iyo kiisa yar kiisa muuqdiyo kiisa qarsoon soo ma aragti xataa macaasida nooc shirkiyaa ku jira iyada qudheeda oo shirkigu macna caam ah iyo mid khaasu leeya macnaha khaaska waa kana inagu shirkiga u naqaan soo ma aragti macnaha caamkaana xataa mukhaalafaadkaas oo hoosgelayo waayo mukhaalafada qudheedi waa nooc qofku inuu hawadiisii raacay sharciga khilaafsanayd uu dabagalay weeye ilaahayna qur-aanka wuxuu ku yidhi afara'ayta man itakhada ilaahahu hawaah dad hawadaada iska raacdo ood waxay kuu yeedhisa uun la timaado oo aad sharciga iska gees marto ood hawadaadaasuun adeecdo mar kaste dee ogoo hawadaadaasaad ilaah ka dhigatay moogta taasaad raacdo markaa ilaahay taasuu ku ammaanay waxa taa ka duwan dadka laabta garaacaya ee shirkiga ku faanaya ee haddana awliyada sheeganaya xaalkoodaa taa ka duwan oo inaanay awliye ilaahay ahayn ee awliye aw shaytaan ay yihiin bay kuu caddaynaysa umuur markaa shirki ah ayay ku faanayaanba haddama garata laabtuu garaacaya oo waxay ku leeyihin sheekha isagoo xalqadii fadhiya ayuunbay biyo shax kusoo yidhaahdeen xalqadii iyadoo sidanoo kale loo fadhiyo waa maxay talo biyahani miyaa garanaysaan biyahan waxay ku leeyihin sheekhii baa yidhi ardaydayda mid ka mida ayay baddaa fog oo inaga fog markaa doonii kula qarqoontayoo dabeetana doonidii maa dhinac qabto aan toosiyey biyihii baddaa kolkaa shax inagu soo yidhi da halkana uu fadhiyay ma garanaysa waxyaaba noocaasay ku shubtaan oo ay isu geegeeyaan xikaayaad iyo waxyaaba iska noocaas ayay dadkaa hoos fadhiya ee masaakiintaa ku harawsadaan kolkaasay isu muujinayaan inay yihiin dee dad makhluuqba ka heer sarreeya oo waxyaaba fara badan oo ilaahay mooye cid kale aanay qaban karin inay qabanayaan bay u muujinayaan soo ma aragti isay aaminayaan aasunbay nafcana allaahuda iyaguna ahaya allah inagu anfaco soo ma aragti alkhamiisa masalada shanaad kownu tarki ruqyati waa ahaanta uu yahay tufka in laga taga iyo walkayi iskubistu min taxqiiqi tawxiid markaa loogama jeedo tufkii oo keliya eh waxaa looga jeedaa macnii dalabkiisa in laga tago sida lafdigu sheegayo walaa yastarquun dalabka tufka la dalbado in laga tago iyo iskubista in laga tagaa waa min taxqiiqi tawxiid waayo arrimo muxarama maaha waa arrimo makruuha ha xaqiijinta tawxiidka heerka ugu sii saraysana waxaa ka mida in macalmakruuhaadka laga tago muxaramka marka lasii dhaafo asaadisa masalada lixaad kownuuljaamici waa ahaantuu yahay ka kulminaya litilka alkhisaali khasladaha huwa tawakulu tawakulka ayaa kulminaya oo waxyaabahaasi waxaa dadkaa gaadhsiiyo darajadaa ku kalifay tawakulkooda xoogga leh arrimahani markaa waxay furuuci yihiin oo ay ka dhasheen tawakulka ilaahay ay maaragta tala saaranayaan ee qalbigoodu uu ku camiran yahay wa calaa rabbihim yatawakaluun asaabica cumqu cilmi saxaabati cilmiga saxaabadu waa sida uu u xeesha dheera ee u qotada dheeraa ayaa laga qaadanayaa xadiidka limacrifatihim waayo waxay garteen annahum iyagu yanii dadkaa darajadaa sare gaadhay lam yanaaluu inaanay ku gaadhin daalika darajadaa iyo heerkaa ilaa bicamalin camal mooyaane sidaa awgeed baa camalay sheeg sheegeen dadkii islaamka lagu dhalee shirkiga iska ilaaliya oo dadkii saxaabadii rasuulka ahaa inta badan la saaxiibka ahaa waxyaabay sheeg sheegeen taasina cilmigooday muujinaysa athaamina xirsuhum waa dadaalka ay saxaabadu ku dadaalaysa cala alkhayri khayrka dadaalka ay khayrka ku dadaalayeenna waa laga qaadanayaa halkee laga qaadanayaa arrinta cukaashana waa laga qaadanayaa halkaa horena waa laga qaadanayaa ay baarhbaadhayeen sifaadkay dadka wanaagsani leeyihiin sababtay u baarhbaadhayeen waa maxay inay gartaan bay doonayeen sifadooda si ay ugu sifoobaan ay ugu camal falaan ataasica masalada sagaalaad fadiilatu haadihi lummati ummadan waa fadligeeda bilkamiyati xagga tirada iyo walkayfiyati xagga tayadaba tira ahaan iyo taya ahaanba ummadani aada iyo aad bay u qiimo badan tahay oo xagga kamiyada iyo tirada waa akharu lumam weeye ummadaha iyadaa ugu badan rasuulkeenuna calayhi salaatu wasalaam isagaa ugu atbaac badan ambiyada iyo rususha soo ma aragti sidaa awgeed baa dad badan oo ummadan ka mid ah ayaa jannada gelaya xagga kayfiyadana ummaddan waxaa ka mid ah oo ku dhex jira sabcuuna alfan yadkhuluuna aljannata bikayri xisaabin walaa cadaab toddobaatankaa kun iyo ziyaadadii kale lagu daray oo heerkaa sare gaadhay ayaa ummaddan ka mid ah soo ma aragtaan ummadaha kale lama laguma sheegin dadka noocaas ummaddana lagu sheegay marka xagga tirada iyo xagga tayadaba waa afdalu lumam ummadda nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam walxamdu lilaahi calaa dalik alcaashira fadiilatu asxaabi muusaa nebi muuse asxaabtiisa waa fadliga iyo qiimahay lahaayeen oo dee humaag weyn iyo markamada weynay yihiin oo aada u fara badnaayeen ayaa xadiidka aynu ku soo maray xadiidkuna markaa tiruu sheegaayay sidaa awgeed waxay ahlucilmiga qaar yidhahaan waxaa fiicnaan lahayd inuu sheekhu odhan lahaa kahratu asxaabi muusa soo ma aragtaan oo halkuu fadiilo ka yidhi kahra uu ka idhaahdo ayaa markaa fiicnaan lahayd waayo kahra laga qaadanayaa meesha alxaadiya cashara masalada koob iyo tobnaad cardu lumami waa bandhiga ummadaha loo bandhigay calayhi korkiisa rasuulka calayhi salaatu wasalaam cardulumami alayhi calayhi salaatu wasalaam waa bandhiga ummadaha loo bandhigay rasuulka calayhi salaatu wasalaam riwaayad baa sheegaysa wakhtigaa loo bandhigay inay ahayd leylat lisra walmicraaj laakiin riwaayaddaasi waa daciif weeye mar hadday daciif tahay lama daliishanayo sidaa awgeed waxaad moodaa in loogu bandhigay fil manaam riya in lagu tusay baad moodaa cabdillaahi bni mascuudna radia allahu canhu wa ardaa waxaa ka soo arooray inuu yihi dadka ummadaha rasuulku wuxuu ku arkay fi lmawsim madashiibuu ku arkay madashaasi madasha xajkay noqon kartaa madal kalena way noqon kartaa waayahay marka adigu calaa kulli xaal ummadaha ayaa loo bandhigay oo ilaahay baa tusay arrin sababta loogu bandhigayna waa laba faa'iido si loo helo kow in rasuulka calayhi salaatu wasalaam yacni waxa weeyaan loo laab qaboojiyo dee rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa la beeninayey waa lala dagaalamayey waa la aflagaadaynayey waa la dhibaayey oo mucaaradad adag baa lagu qaabilayay soo maaha gaar ahaan bilowgii hore islaamka iyadoo raxmaduu siday iyadoo janno dadka uugu yeedhaayey iyadoo cadaabka ilaahi iyo cadhada dadka uuga yeedhaayo shaydaan inaanay raacin oo uu dadka raxmadoodii u wado ayaa haddana markaa taa loogu abaalguday markaa rasuulka tasliyay tani u ahayd in markaa loo laabqaboojiyo oo la tusay in rusushii horeba la beeniyey oo qaarkood cidiba aanay raacin qaarkood laba qof raacay qaarkood laba raacay qaarkood wax toban ka yari raacay marka si uu isu dejiyo oo maaragtay arrintaasi ugu laabqabowsado ta labaadna waxa weeye in loo muujiyo fadliga iyo qiimaha ilaahay uu siiyey iyo sida markaa uu uga atbaac badan yahay ambiyadii iyo rusushii faraha badnayd ee ka horeysay labadaa faaidaba way ku jira athaniya cashara ana kula ummatin ummad walba tuxsharu waa la soo xaadirinayaa maalinka lagu yaryahayna waa inaad odhan wallaahi halkan waxba kuwani sheegi maayaan afartan halkan taagtaagani ee weydaariye waxa weeyaan xaqa waa inaad sidiisa u eegto daliilkiisa aad ku eegto ood ku garato ma fahamte xaqa markaad baratee daliilkiisa garataad arki doontaa cidda haysatana kolkaasaad arki kolkaas ayaad arki weeyaan asaadisa cashara waxyaaba badan baa jira oo dadku kasrada ay u daliishadaan tusaale ahaan imanka mawliidka oo kale marka la dhigaayo ee la idhaahdo waar waxani waa bidci iska daaya waxay ku odhanayaan malaayiin muslimiinaa samaynaya weligoodna malaayiin muslimiinaa samaynayay ma arrinka malaayiinka muslimiinta ay samaynayaan baad leedahay waa qalad oo malaayiinka muslimiinta ma daliilbaa ma daliilbay sidooda u yihiin maya dadku ama ha yaraadaan ama ha badnaadeeno daliil maaha dadku daliilku waa kitaabka ilaah iyo sunada rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo ijmaaca ummadda weeyi taasina waa qalad weeyi ileeyi wadar iyo waaxid waaxid baa waalan ay leeyihin asaadisa cashara masalada lix iyo tobnaad alruksatu waa ruksada la rukseeyey ee la baneeyey fi ruqyati tufka min alcayni waalxumati min alcayni cawrida la yskaga akriyo iyo waalxumati qaniyada la yskaga akriyo alxuma miimka waa la takfiifinaya xaduna way godan tahay waa qaniyada weeye qaniyada micida qudheedana waa lagu idlaaqaa micida micida markaa dee waxyaabahan wax qaniina qaniyadana waa la ydhaha markaa waa qaniyadii weeye xadiidkii aynu soo maraa u daliila laa ruqyata ilaa min caynin aw xumatin khaasna kuma aha labadaase labadaa wuu kusii fiican yahay asaabica cashara cumqu cilmi salafi cilmiga salafku waa siduu u xeesha dheeraa ee uu maaragtay waxa weeye u qotada dheeraa yaa gaadhi kara dee cilmigoodii iyo markaa siday diinta u fahmeen yaa gaadhi kara saahatee waa in dee lagu daydo oo wadadoodii waa in la raaco fatashabahuu bilkiraami in lam takunuu milahumu ina tashabuha bilkiraami falaaxun waxaba khayr ah dadkii wanaagsanaa inaad wadadoodii markaa isku daydo inaad raacdo taa qudheedaaba khayra xataa haddaanad halkoodii gaadhin yaa waxaa laga yaabaa meel wanaagsan oo aad mahadiso adduun iyo aakhiraba inaad gaadho liqowlihi baa u daliila hadalkuu yidhi markaa saciid ibnu jubayr qad axsana wuu wanaagsanaaday man intahaa ilaa maa samica qofka ku egaaday wixii uu maqlay ee ku camalfalay ee qaata walaakin kada wakada ha yeeshe caynkaa iyo caynka ibnu cabaas baasaa noo sheegay fa culima waxaa la ogaaday ana alxadiida alawala xadiidka hore laa yukhaalifu inaanu khilaafhayn athaani kan labaad oo xadiidka markaa uu daliishaday xusein ibnu cabdiraxmaan ee ruqyada ama tufka uu daliishaday iyo kan dambe laa yastarquuna ay ku jirta ibnu cabaas uu ka wariyey saciid ibnu jubayr isma khilaafsana oo ka hore waxaa laga qaadanayaa tuf in la dalbaa inay tahay jaa-is mubaaxa saynu ku celcelinay ka dambena waxaa laga qaadanayaa arrintaa hore inay kasii fiican tahay in layskaba daayo oo qofku iska sabro oo waxa weeye ilaahay uu tala saarto ayaa kasii fiican ma fahanti marka labada xadiid midna wuxuu sheegaya arrin xasan oo jaa-is oo bannaan arrinna mid markaa axsan oo kasii fiican ayuu sheegayaa weeye markaa isma khilaafsana tiibuu markaa u saxay oo cilmi ahaan uu ugu dhigay kumana qaylin saana ma odhan athaamina cashara bucdu salafi waa salafku siday uga fogaayeen an mad can madxil insaani qofka in lagu ammaano bimaa laysa fiihi waxaan ku sugnayn qofku waxaanu ku sifaysnayn in lagu ammaano aad bay salafku uga fogaayeen waayo ana markuu yidhi waa kaa markiiba yidhi waar maan tukanayni hooy ogaada sababtuu taa u caddaynaya waa maxay wuxuu isi dadku yaanay baas qaldan qaadan oo aanay solan xaloo dhan wuu tukanayay soo ma markaa salafku way ka fogaayeen riyaaga iyo waxaanay markaa kuba sifaysnayn in loo aaneeyo oo waxa weeye loo tiiriyo aad bay uga fogaayeen waayo sifadaasi waa sifada munaafiqiinta ilaahay ku ceebeeyey aladiina wayuxibuuna an yuxmaduu bima lam yafcaluu walaa taxsabana aladiina yu'tuuna waay wayuxibuuna an yuxmaduu bima lam yafcaluu baa aayadda ku jirta suuratu aali cimraan boga dambe aayadda ka boga ka horey marka ilahay wuxuu ku ceebeeyey waxaanay samaynba in lagu lagu ammaanay jeceli waa mid subxaanala wey iyadoo tusaalehaan habeenkii aanad kicin daad iska jeclaata in lagugu ammaano habeen oo dhan inaad taaganto aada cibaadaysato dee waxa weeyaan markaa sax ma aha sax ma aha waa tahay waxaana rasuulkeena ka soo arooray calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi almutashabicu bima lam yucta kalaabisi kalaabisi thawbay zuurin qofka iska dhergiya waxaa la siini waa sidii qof markaa xidhan laba maro oo zuurahoo been ah yaa markaa khatarteeday leedahay salafkuna riyaag iyo waxyaaba noocaasa aad bay uga fogaayay tusaale ahaan alimaamu shaaficiyu raximah ullah waxaynu u sheeg sheegaynaa si qudwo ay noogu noqdaane waxaa laga wariyey inuu yihi waxaan jeclaan lahaa cilmiga cilmiga aan markaa qoray ama aan sheegay inuu dadka gaadhi lahaa oo xaraf ka mida aniga aan lay nisbeeyeen oo aan la yidhaahdeen shaafici baa yidhi ama shaafici baa sheegay ayaan jeclaan lahaa buuri labada u fiirsada cilmi badan baa imaamu shaafici laga dhaxlay raximah ullah kutub badan buu qoray kutubtana isagu magacuma bixin jirin ardaydiisunbaa magaca u bixin jiray kitaabul um baa ka mid oo fiqiga ku saabsan waxaa ka mid a kitaa